roobabkii ku qubday gobolka Baya gaar ahaan magaalada Baydhabo weliba uu sababaya fatahaada saameeyay kumanaan qoys tiro dad ahaan inagoo ka dhimadeen ahana sayti oo ka jaran dadka danyarta ee maamaha jira oo ku noola kaamamka Baydhabo ayaa u laadiya awsho kuwayti fatahaadii ka dhiiday magaalada weliba ayaa haysatay todob owlaada ururka baywaman iyo qoys kundeersiiya raashin anaska jaranga bura bariisa baasta caana saliid iyo beesa kaashe oo muddo isticmaalo kuranga qoyskunga iyo weliba ayaa amahadnagtay maamahaajira deequn iyo hadeersiiyan ururka baywamanga
asalaad kusi misanjaakrarankoel miidhaqbatimigakeer qabtarankoel ree gaaheyvina waayadow yoona galanti walbadahan qaada maha sinyo walaa maha un ay boogden siay boogden yon sakeer qabta ilaahay imbi walbadan ilaahay garantiyo geri miidhaqbati meelkeer qabtara koyal saynab cumar cali gadoomiyaha ururka baywamang iyo fariin andirtii bulshada iyo caawiyan walaalasho oo ku noolana kaamamka kiyaala magaalada baydhabo dhibaato halkan taalay maamo oo ninkeedii biyo ka qaadeen ayadana xanuuno kusoo booday toddoba caruur ah oo agoona ay haysay wixii anaga karaankeena ee ka baywaman ahaan wixii anaga markaas aawoodna u keennay bulshada koonfur galbeed waxaa ka codsanaynaa muxsiniinta madaxda hay-adaha dhammaan in kaamamkan lala soo gaaro baahi bini'aadanimo aad ahaa ka jirta dad waxaa arkaysaa oo agoome dad waxaa arkaysaa raje caruur yaryar daruufo adagaa ka jira ee adduunka in lasugu kaalmeeyana aad i aaday u fiican tahay qof walba oo wax heli karan waxaa ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu halkan oo kusoo gaari doono oo caawin doono dadkan masaakiinta ah wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi wa khayra wa acdama ajraa marka wax walba aa hormarsataan ilaahi subxana wa tacaala hortiisa idiin jiraan maanta waxaa baxsatidna aakhir waa uga baxsan doontaa dadka dhibaatada hadeertii iyo weliba anbadanyina dadka danyarta ee ku noolana kaamamka haanasayti oon haysana qofyo in seedayan xiliyada roobabka oo daruuf adag ah wajahdiya